أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada xiisaha badan ee caawa aan idinkugu hayno barnaamijka idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday askar ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa xasan gurguurte oo ciidan cusub ku wareejiyey xarunta madaxtooyada villa soomaaliya iyo saraakiil shaqada laga ceeriyey xiisad cusub oo ka aloosan magaalada muqdisho ayaan caawa idiin haynaa xarun cilmi baaris oo laga leeyahay maraykanka oo sheegtay in uu dhici karo dagaal cusub oo ka qarxa geeska qaaradda afrika ducaad loo diyaarinayay degmooyinka iyo deegaannada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo ka qalinjabiyey macad ka mid ah macaahidda ka furan wilaayadaasi munaasabad ay diyo kula kala wareegayeen laba ka mida beelaha dega wilaayadda islaamiga ah ee baay oo ka dhacday deegaan hoos taga degmada diinsoor ee wilaayadaasi qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidanka kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada kufaarta kenya oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka waraha qarsoon ee hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sidoo kale isla gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kaambi caws ee hoostaga degmada dhadhaab waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka culus waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo ciidamo cusub ku wareejiyey villa soomaaliya iyo saraakiil la ceyriyey xukuumadda muqdisho ayaa bilowday in ay dhaqan geliso qorshe cusub oo ay ugu magacdartay qorshaha qaansada muqdisho kaasi oo xasan gurguurte ku doonayo inuu isaga difaaco mucaaradka kuna xajisto kursiga ilowreedyo ayaa sheegaya in dhammaadka isbuucii lasoo dhaafay la bilaabay in dhismaha madaxtooyada laga qaado dhammaan ciidamadii horey u joogay kuwaas oo looga shakiyey in aysan daacad u ahayn xasan sheekh waxaana lagu bedelay askar cusub oo uu ku kalsoon yahay boqolaal maleeshiyad ah oo ka tirsanaa ciidamada loo yaqaan koofiya gaduuda ayaa hubka dhigis lagu sameeyey waxaana loo qaybiyey laba qayb oo kale ah kuwa tababaro dib loogu celiyey iyo kuwo loo daabulay gobolada hiiraan iyo galgaduud wararka ayaa intaasi ku daraya in gaadiidka ay isticmaalaan ciidamada booliiska milatariga iyo kuwa sirdoonka laga mamnuucay in ay gudaha u galaan madaxtooyada villa soomaaliya ku dhowaad toddoba kun oo askari ayuu xasan sheekh muqdisho soo geliyey ciidamadan ayaa isaga daacad u ah waxaana shaqo joojin lagu sameeyey askar iyo saraakiil uu uga shakiyey in ay ku reer yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah sidoo kale shacabka degan xaafadaha ku hareereysan madaxtooyada villa soomaaliya ayaa lagu amray in ay keenaan damiin adag oo ah mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda haddii kale ay ka guuraan guryahooda wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurguurte uu mamnuucay in madaxtooyada la soo galo wixii ka dambeeya sideedda fiidnimo isagoo joojiyey dhammaan kulamadii uu la lahaa saraakiishiisa tallaabooyinkan ayuu ku doonayaa in uu isaga fogeeyo galaangal walba oo mucaaradku ku yeelan karaan madaxtooyadiisa waxaa sidoo kale hoos loo dhigayaa suurtagalnimada ay mucaaradku ciidamo cusub kusoo gelin karaan degmooyinka gobolka banaadir waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan maleeshiyada puntland oo xabsi la dhigay iyo sababta maamulka riddada ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ayaa xabsiga dhigay sarkaal ka tirsan maleeshiyada maamulkaasi kadib markii uu ka cawday mushaar la-aan soo wajahday sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay gaashaanle cabdiraxmaan cabdirasaaq weyrax ayaa la soo wariyey in lagu xiray xerada konton iyo afraad ee ku taal garoowe halkaas oo looga yeeray kadibna xabsi lagu geliyey eheladiisu waxay sheegeen in sarkaalkan lagu amray in uu tago xerada konton iyo afraad markii uu goobta tagayna lagu soo wargeliyey in halkaas xabsi ciidan lagu geliyey saraakiilka agdhowaa sarkaalka la xiray ayaa sheegay in xarigga laga soo amray madaxtooyada looga arrimiyo maamulka puntland walow aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka oo ku aadan xarigga sarkaalkaasi xarigga sarkaalkan ayaa kusoo beegmaya markii maalmo ka hor uu ka cooday mushaar la-aan baahsan oo soo wajahday isaga iyo saraakiisha iyo maleeshiyada kale ee ku sugan xerada lagu xabisay wuxuu sheegay in muddo laba sannadood ah aysan wax mushaar ah ka helin maamulka riddada ee puntland waxaa intaa dheer buu yidhi in uu jiro dayac dhanka caafimaadka ah oo haysta maleeshiyada maamulkaasi saraakiil ka tirsan xeradiisa ayuu sheegay inay dhowaan xaalado caafimaad darro ugu geeriyoodeen magaalada garowe kadib markii laga saaray buu yidhi cisbitaalka sababa ku aadan dhaqaale xumo haysata waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa xarun cilmi baaris oo laga leeyahay maraykanka oo sheegtay in uu dhici karo dagaal cusub oo ka qarxaa geeska afrika warbixinno isa soo taraya ayaa muujinaya in xiisada u dhexaysa dowladaha itoobiya iyo eritereya ay mar kale gaartay heer sare iyadoo laga cabsi qabo in gobolka geeska afrika uu wajaho dagaal cusub oo saameyn ballaaran ku yeesha amniga iyo xasiloonida mandiqadda khilaafka ugu weyn ayaa ka taagan gobolka tigreega halkaasoo dowladda itoobiya ay dib ugu daadguraysay ciidamo federaal ah tan iyo bishii febraayo dadka deegaanka ayaa sheegay in hakadyo ku yimid adeegyada bangiyada iyo duulimaadyada u dhexeeya magaalada maqalla iyo caasimadda adis ababa ay sare u qaadeen walaaca shacabka ee ku aadan soo dhowaanshaha dagaal xooggan oo dib u qarxa dowladda itoobiya ayaa eritereya ku eedeysay inay taageerayso kooxo hubaysan iyo garab ka tirsan jabhadda t b l f halka kooxdaasi ay iyaguna dalbanayaan in dib loogu soo celiyo dhulal ay sheegeen inay ka qabsadeen ciidamo ka tirsan gobolka axmaarada intii uu socday dagaalkii tigreega ee labada kun iyo labaatankii xiisadda kuma koobna oo keliya tigreega balse waxay sidoo kale ku fidaysaa gobolada oromada iyo axmaarada halkaasoo dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogag hubaysan ay sii xoogaysanayaan wararka qaar ayaa tilmaamaya in kooxaha mucaaradka qaarkood ay xiriir iyo iskaashi milatari la leeyihiin eritereya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa marar badan carabka ku adkeeyey muhiimadda ay itoobiya u leedahay helitaanka marinbadeed isaga oo sheegay in itoobiya iyo badda cas aysan weligood kala maqnaan karin hadalladaas ayaa dib u soo nooleeyey doodihii ku saabsanaa dekedda casab ee eritereya iyo suurtagalnimada iskudhac milatari khubarada siyaasadda ee gobolka ayaa ka digaya in haddii dagaal cusub uu qarxo uu saameyn weyn ku yeelan karo geeska afrika oo dhan gaar ahaan iyadoo itoobiya ay durba wajahayso colaado gudaha ah iyo xaalado dhaqaale oo adag cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ay diyo kula kala wareegayeen laba ka mida beelaha dega wilaayada baay oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha geeladle iyo ajuuraan oo wada dega wilaayada islaamiga ah ee baay waxay dhowaan ka dhacday deegaanka cadadgeri ee hoostaga degmada diinsoor taas oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada heer gobol iyo heer degmo iyo waxgaradka labada beelood muddo hadda laga joogo dhowr bilood waxaa deegaan u dhow degmada diinsoor lagu dilay nuur wiirow xasan oo u dhashay beesha ajuuraan iyadoo dilkaasi uu geystay nin u dhashay beesha geeladle ugu horrayn waxaa munaasabadii diyada lagu kala wareejinayey laga akhriyey qaabkii ay wax u dhaceen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت وأمالين سنينة تاريخنا أي تايكو بش الله بيتا ونات كنا أفرق الأفرتين دو هجري وحن هل كان إسكوكو نميت إن هل كان كعد يو حكون هوري أو أو عمدا قف ولا لا لود لي يدي أي محكمة دو حكون تي إن ما أنت أن كلا وريجينينو أو أولياء دمكي ديك إسكالها إيو تدكي كلا إيه ديلك حقود أو كيبيت إن أو كلا وريجينو هدان حوغا يرقضال أولابتو حكون كمحكمة waxay riday labo bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo dow hijri haddana maanta aan taaganahayna waa kow bisha laba iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo toddoba waana bishii ugu dambeysay marka waxaa loo qabtay muddo bil ah waxay ku keeneen hadda siddeed iyo labaatan maalmood qofka olaalka ee muslimka ee la dilay gardara loo dilayna magaciisa waxaa la dhihi jiray nuuro wiirow xasan oo da-diisu ay tahay afartan iyo laba sano qofka dilayna oo gardaro u dilay magaciisana la yidhaahdaa aadan daney meesha lagu dilay olaalkaasna waa warta jafa ee hoos tagta muxaafada diinsoor ee wilaayada baay xilliga la dilay wuxuu ahaa xilli habeena taariikhda dilka u dhacayna waxay ahayd afar bishii lixaad kun afar boqol afartan toddoba qalabka lagu dilayna oo loo adeegsaday dilkiisana waxay ahayd masaar awliyada damka ee dacwada keensaday ee laga dilay waxay kala ahaayeen wiirow xasan oo aabbaha wiilka dhalay ah cabdiqaadir aadan oo ah samadoonka walaalka la dilay ah iyo cali aadan xasan oo adeerkiis ahaa ninka la dilay marka waxaa la keenay awliyadamki marka hore qisaas bay rabeen maadaama uu ninkii wax dilay markuu dilayna uu cararay ee uu ka baxay gacantana lagu soo dhigi waayey awliyadii markii dambe waxay ogolaadeen diyo diyadaas oo ahaa ol neefgeela oo camdan oo iskugu jira afartan uurey ah iyo soddon shan jiraalo ah iyo soddon afar jiraalo ah waxay hadda bixiyeen sagaashan iyo kow neef waxaa ku dhiman sagaal neef wayna kala qaateen awliyaadamkiina waa la wareegay sagaashan iyo kowgii neef inta dhimanna waxaa laga sugayaa malaaqa laga sugaya insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka in uu qabdoodo ugaaska ajuuraan ugaas qowshow inuu qabdoodo geeli kadibna uu ku wareejiyo samadoonkii samadoonkuna uu ku wareejiyo aabbihii iyo adeerkii wiilka laga dilay intaas soo istaagaano intaasi kadib waxaa geelii diyada ahaa ku kala wareegay malaaq iftiin ibraahin malaaqa beesha geladleh kuna wareejiyey ugaas cabduqaadir qooshow ugaaska beesha ajuuraan ee wilaayadii islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير ما يبقى إلهي كما هتنيا إلهي عاف ماد نسي أو أمني نسي سلام نمنا وافجي الله سان ما هديان ما هتماد إبلاو بغنهان الله سان ما هنغان إن جي كما يروغنها تارك هجري باللي تم إلا مات أو كو يا روغن أفر بول أفرتي تضبا إن كل ديدي اللي حكومي تارك اللي حكومي ما هايتاي باللي تم إيكوات أو لما وهايتي إلهي كما هتسن شرعات هبلين قرب قادنا إلهي ولاد أنفوزايا ديدي أو لنغلني كهرن بقول نافع اللي حكومي كل tumi saddex maalmood markii hayti boqolkaba diyaarahaayeen marka markana ku reebo sagaal oo cilad liignagi markana ku reebo boqolkaba diyaarahaayeen haddana hadda waqti haadarkan may ka wareejiyo haygeeka ete taarigda kow ete maalintan asning ete ugaaska reer ajuuraan ugaas gooshow yo may hadda wakhti xaadarkan hadda oo la wareegay sagaalun iyo kow neef gaal leh sagaal ka dhammagna insha allaahu muddo gaaban oo meel raha isu toddobaad iyo ku dhatan eh yaa anii ku dhiibnuka ballangni marka insha allaahu ilaahay amniga sagraarka ninsuga kitaabka iyo shareecada ilaahay ina meel raha isu ilaahay hanin joogda hanin ka weela gaaladan ilaahay hanoo jibi warkiina meelaan ku baxo jazakumullahu khayr walaalkaana ka wareeji geelas ugaas gaalaas oo sagaalo iyo kow ka neefa ana kii wareeji ma oo la wareegne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من الله نبي بعده أولا الحمد لله ثم الحمد لله إلهي أما هذا ما بلو عن لهن إسكالي سبحانه وتعالى آه، بعد حمد الله تعالى waxaan mahad u celinaynaa xaraka socaal mujaahidiin oo amiilkeenu maanta uu ugu horeeyo waayo amnigan iyo istiqraarka maanta in ilaahay kitaabkiisa ugu dhaqmo insha allah raggii u istaagay meel kastoo yihiin waa- waxaan u mahad celinaynaa intaas kadib insha allahu tacaala waxaan mahad gaaran u celinaynaa walaayadeena gobolka oo ayadana ah, arrintan juhdi badan daal baan ku bixisay waxaa ilaahay mahadiis ah maanta kitaabka ilaahay oo maanta loo xukuntay oo maanta lagu kala xukunta maayo oo xuquuq lagu kala qaadanaayo insha allahu tacaala mahadaas allah iskale subxaana watacaala bacd allahayne waxaa iska leh raggii u istaagay insha allahu tacala intaas kadib sa- anigoo ah ugaaskii baasha reer ajuuraan eh, waxaan maanta kala wareegay maanta ay taariikhdu tahay eh, bishii laba iyo tobnaad kow eh, kun afar boqol afartan toddoba waxaan walaalka aftiin waa ugaas aftiin kala wareegay sagaashan iyo kow neef oo geel ah diya camdi ahaan kala wareegay intay dhiman insha allahu tacaala m- eh, sagaalka dhiman muddo waxaan ku ballan toddobaad in lagu keeno insha allahu tacaala ayadoo dhiblaan eh intaasaan ku ballangnay diidii sagaashan iyo kow neefna waa kala wareegay insha allah anna waxaan hadda ku wareejinayaa samadoonka baasha ayaan hadda ku wareejinayaa eh, ma- magaciisa ka leeyahay cabdiqaadir cabdiqaadir aadan xasan oo samadoonkii baasha oo ah eh, insha allah asana wuxuu ku wareejin doonaa haddii ilaahay diimo Eh, weligu damkii oo asaga nala joogo Eh, asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu cabdiqaadir insha allahu tacaala eh, geelaas ma igala wareegto adaan kugu wareeji anigana bismillahi sagaashan iyo kow malaaqiinta ogaasaftiin oo beesha reer geelle ay ka soo baxday oo isku wareeji malaaqoyshow waa kaala wareegay sagaashan iyo kow oo sagaalna ay dhimad tahay toddobaadna muddo liigu qabtay waxaan la wareegay magacyada werow aadan xasan waxaa liigu wareejiyey sagaashan iyo kow bismillaah magacaydu waa werow aadan xasan waxaan lahay waladamka wiilka la dilay aabihiis Waa sagaashan iyo kow liigu wareeji waxaa salaadiinta odayaalka culummada ay igu wareejiyeen waa aqbalay sagaal neef muddo gaaban toddoba maalmood aan liiqab bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah aadan cali maclan aadan gaawo kumaca dheer nabadoonka lafta gamaas leeraw oo diide laku dhiibi ahaa maalinta oo asniin agee hidaadgerimay baa ka wareejinay saqaashan iyo kow neefgeela an iyo ugaaskay ugaas aftiin iyo maalnabadoonada ugaas gooshow iyo nabadoonadiis iyo reer ajuuraan wali maalinta unta kooymay baa noola wareeganaa deegaanka hadduunu roogno oo leeraw hidaadgeri may baan ka sheegnay saqaash- eh, boqol neef gaale aan ka sheegnay saqaala ilad liignagay ha, saqaashan iyo kow neef gaale ka wareejinay ayaana si nabadda noola wareegeen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ducaad loo diyaariyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa ka qalin jabiyey mid ka mid ah macaahidda wilaayadaasi munaasabadan oo ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa lagu maamuusay saddex iyo toban arday oo ducaad ah oo loo diyaariyey in ay ka howlgalaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana ahaa dufcaddii labaad ee ka qalinjabisa macadka diyaarinta ducaadda ee al-irshaad ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadan ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horrayn ardaydii ducaadda ahaa ee ka qalinjabisay macadka al-irshaad ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed cajiib ah كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتذكروا بالأجل الكبير للدعاة للدعاة إلى الله قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صالحا وإن من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا نعمة التخريج من معهد الإرشاد لإعداد الدعاة لولاية هيران الإسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوم الله وتواتنا أبدأ هذه السورة suuradda atana waxaan ku bilaabayaa bismillaahi alla magaciis allahii araxmaani naxariis caama naxariis allahii araxiimi naxariis daasi naxariis qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alladiina wixii kafaruu gaaloobay wasaduu orday can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa adalla acmaalahum camaliyaalkagii waa buray ذاك ناجم من عذاب النار وذلك الوريث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين فذاك ناجم من عذاب النار وذلك الوريث عقب الدار من بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين walaalyaal waxaa rabaa inaan meeshan ka soo jeediyo kitaabka la yidhaahdo riyaadu الصaalixiin min kalaam sayidi اlmursaliin uu qoray lilimaam abi zakariya yaxya ibnu sharaf annawowi raximah اllahu tacaala gaar ahaan kitaabu ljihaad qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay waqaatiluu la dagaalama muslimiinay almushrikiina gaalada kaafantan dhammaan xaal aad tihiin kamaa yuqaatiluunakum say idinkulu dagaalameen kaafatan xaal ay yihiin waclamuu ogaada anna allaha alle maca almuttaqiina متقين معود أيها هذه وهي قضية العلم قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والعلم هاد إلى الخير وهو تركة الأنبياء وحياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال وهو الحاكم المفرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أنيقوا ماذا كم دعاء كسو خلينا نجيبسه معهد الإرشاد لإعداد الدعاء دفعة سيلوات لولاية هيران الإسلامية وحان هل كان كسو جيدنا يا قيب كم إذا سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم قار أهان كتاب الإرادة روضة الأنوار في سيرة نبي المختار صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى وحن كسو قادنينا غزوة بدر تاس أو أبنهي إن أي دعوة سند لبادي هجرية وهي غزوة أيضا أهنا أول معركة معركة من ريسي فاصلة أي كوكلا بحان بين قريش والمسلمين وسببها غزودا سبب كيدنا وحوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوها بالمرصاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب أخي الكريم اختر لنا فنا نتكلم بصورة موجزة ما دامنا تخرج لمعهد الإرشاد لإعداد الدعاة لدفعته الثانية كيف ترى أن نسلط الضوء في هذه الدقائق الميمونة بعضا من النحو والصرف أراه مناسبا وضعت الفأس على الرأس ما دام قد درسنا لمعهدنا العالية dhaxalka walaalyaal wuxuu leeyahay shuruud asbaabna uu leeyahay oo saddex ah shuruud saddex uu leeyahay mawaanic oo saddexna waa leeyahay dadka wax dhaxlana waxaa loo qeybiyaa dhaxalka ay qaadanayaan saddex dad wax ku dhaxla faral oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jaangooyey niski iyo rubucii iyo thuluki iyo thuluki iyo thulutaanka iyo suduska dadka intaa wax ku qaataa la yidhaahdaa asxaabu furuuq dadka kaloo ka soo haray waxay noqonayaan casaba oo wixii soo haray bay qaadanayaan asxaabu furuuq markii wax uga qaataan ayagoo iska sugayaan bis af wixii kasoo dhacay garaalo waayo waa su- way sugayaan bisa iyo dad kaloo raxim dhiira saddexdaasaa loo qeybiyaa
أيا بشرى ويا بشرى بحفل بحفل قد تلالأ كالجمان فهذا اليوم يوم للمعالي سمونا نرتقي فوق العنان أيا بشرى ويا بشرى بحفل بحفل قد تلالأ كالجمان فهذا اليوم يوم للمعالي سمونا نرتقي فوق العنان تشرفنا بنور عم أرضا وآن تخرجي آن الأوان فعلم شريعة الرحمن نور تخلقنا بآيات القرآن
mudiirka macadka al-irshaad ayaa faahfaahin ka bixiyey macadka iyo maraaxiishii uu soo maray halkan waxaan maanta isugu nimiday barakaysan ikhtitaam xafladda lagu soo gebagabaynayo macadul irshaad liicdaadi ducaat dafcadiisa labaad ardadaasad arkaysaan ayaa halkan ka soo qalin jebisay haddii aan ka warbixiyo macadka xilligii la bilaabay waxaa la bilaabay bishii jamaadu thani sanadkan kun afar boqol afartii toddoba hijiriyada lix bilood ayuu macadku socday macadkan waxaa lagu qaatay duruus kitaabo cilmi ah muqarar tacliimi ah iyo qayb oo ta'hiiliya intaba waa lagu qaatay haddii aan faahfaahiyo duruustii halkan lagu qaatay een, waxaa ka mid ahaa alqur'aanu wa culuumuhu alqur'aanu wa culuumuhu shan jus oo qur-aanka ka mida ayaa lagu xifdiyey Een, sidoo kale shantaa jus ayaa tafsiirkeeda la qaatay isla shantaa jus ayaa tasxiix nudqan ah loo qaatay allah ayaa ku mahadsan sidoo kale min culuumi lqur'aan waxaa ka mid ahaa kitaabka tuxfatu latfaal sidoo kale waxaa ka mid ahaa kitaabka taysiir axkaamu tajwiid ayaa ka mid ahaa Een, sidoo kale waxaa ka mid ahaa kitaabka alusuul fi tafsiir ayaa ka mid ahaa Ee, duruusta halkan lagu qaatay muddada waxaa ka mid ahaa alxadiidu wa culuumuhu kitaabada laga qaatana waxaa ka mid ahaa riyaadu saalixiin cumdatu laxkaam iyo musdalixu lxadiid oo iyadana laba kitaab ahaa waxyaalaha kitaabada lagu qaatay muddadii een, macadka uu socday waxaa ka mid ahaa alfiqu wa culuumuhu kitaabada lagu qaatana waxaa ka mid ahaa abu shujaac talqiis fiqu lfaraa'id manduumatu lfatfariya iyo alusuul min culmi lusuul sidoo kale waxaa lagu qaatay intii macadka la waday duruus ku saabsan alluqa alcarabiya waxaana ka mid ahaa alajruumiya iyo kitaab kaloo la yidhaahdo mutamu lajruumiya iyo sidoo kale icraabu lajruumiya iyo asarfu lmuyasar sidoo kale waxaa halkan lagu qaatay duruus ku saabsan asiira nabawiya waxaana ka mid ahaa kitaabka la yidhaahdo rawdat lanwaar sidoo kale waxyaa kitaabadii lagu qaatay halkan waxaa ka mid ahaa caqiide ayaa ka mid ahaa macadka marka aad arkaysaan duruustaas ayaa muddada lixda bilooda lagu qaatay waana qeybtii labaad ama waa dafcadii labaad ee ka qalin jebisa macadul irshaad ardayda waxay galeen imtixaan muddadii ay ku jireen macadul irshaad licdaadi ducaad ee, waxayna imtixaan ku galeen siddeed iyo toban kitaab oo ka mid ah kutubta ay ku qaateen macadka Ee, de haddii imtixaan la galo arday ayaa ku soo baxday kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo maahir xuseen daraj ahaan wuxuu keenay boqolkiiba sagaashan iyo toddoba macdal ahaan insha allahu tacaala jaa-iso iyo abaalmarin wuxuu u helay boqol iyo labaatan doolar waxaan sii doonaa insha allahu tacaala sheekhana sheekh yuusuf soo istaagayaan lena insha allahu tacaala maahir waa ardayga kaalinta koowaad u galay macadul irshaad licdaadi ducaad kaalinta labaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo anas macal aadam wuxuuna keenay sagaashan iyo lix dhibic sideed boqolkiiba ayuu keenay abaalmarin wuxuu u helay lacag dhan boqol doolar waa anas macal aadam oo galay kaalinta labaad wuxuuna keenay sagaashan iyo lix dhibic sideed dhibic labaun baa looga qaaday kaalinta koowaad wuxuuna helay lacag dhan boqol doolar ardayga saddexaad ee kaalinta saddexaad galay waa cabdilaahi axmed aadam oo keenay boqolkiiba sagaashan iyo saddex dhibic lix wuxuuna ku guulaystay lacag dhan siddeetan doolar ardayga saddexaad waa cabdulaahi axmed aadam oo galay kaalinta saddexaad wuxuuna haystaa boqolkiiba sagaashan iyo saddex dhibic lix wuxuuna ku guulaystay lacag dhan siddeetan doolar intaas ayaan insha allahu tacaala ugu baxaynaa ee jawaa'istii iyo kashfu darajaadkii sheekh yuusuf iyo sheekh saalax oo ka mid ah culimmada wilaayada ayaa munaasabadda lagu soo maamuusay islamarkaasina kelimaadkan ka jeediyey marka hore allah subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa galladihiisa iyo nicmooyinkiisa farada badan aan soo koobi karin oo allah subxaana wa tacaala uu noogu nicmeeyey waxaan waxyar kelimadeeda ku saabsan tahay maadaama macadka ay ka soo takharujeen rag dhallinyaro ah qaybtii labaadna ay tahay insha allahu tacaala rag kalena mustaqbalka ay ka soo bixi doonaan bal shabaabka iyo dhallinyaradu bulshadu meesha ay ka taagan yihiin dhallinyarada sadogtii walaalayaal waxay leeyihiin khasaa'is waxyaaba iyaga u gaar ahaa jira oo meel kale aan laga helaynin marxaladii waxay kusoo gudbeen carruurnimada marxalatu tufuula ay ka soo tallaabeen marxalatu sheekhuukana maysan gaarin waxaa weeyaan marxalatu shabaab bay ku jiraan marxalada ayada ah marxalatu shabaab waa marxala insaanku ku raaxaysanayo bikaamil quwaahu ljismiya yacni awooddiisa iyo quwadiisa xagga jirka markay dhammaystirnayd ee ay kaamilkeeday buuxda wey maxaa yeele marka hore dacfi baa ku jira marka dambena dacfi buu u gudbayaa dhallinyaradu waa rijaalulqad waa berri raggii waxa weeyaan rijaasha noqon lahaa ee ummadda hoggaamin lahaa wey waa abaa'u lmustaqbal aabbayaalkii mustaqbalka weeyaan wa calayhim mas-uuliyatu tarbiyati alajaali alqaadima iyagay ku dhacaysaa ajaasha iyo jiilalka soo socda tarbiyayntooda mas-uuliyadda iyagaa iska leh bulshadu lafdhabarteedii way waa qaybta bulshada u muhiimsan cumriga ay ku jiraanna sahra zahratul cumri baa la yidhahdaa waa cumriga meeshu qiimo badan waa waxay ummadda ku tashanaysa way waylayhim taquulu qiyaadatu lumma hogaaminta berri ummadda hogaaminteeda iyagaa iska laho iyagaa u eelanaysaa ragga berri ummadda hogaamin doona ee bulshadu ay sugayso iyaga weeyaan waxaa la yidhahdaa salaaxu shabaabi صلاح للأمة وفساد الشباب فساد للأمة هذه يجوا فسادان وانحرافان وضد حقا كل إحدان ومدوا فساد إساء هذه يجوا حقاقان وصوبنادان أو أي ونكسرانا ومدوا ونكسران إساء والقوة المحركة في المجتمع وأود الأقاجين إساء مجتمعه ummadduna walaalayaa dhallinyaradeeda ku tashanaysaa ay ku xisaabtamaysaa wakti buu ilaahay waafajiyey subxaanahu wa tacaala yar oo markaasay cilum badan ku qaateen sida markaa mudiirka macadka uu sheegayey kutubta ay ku qaateen iyo daraasaadka ay ku qaateen oo markaas mutakaamil ah ayaan markii arkaynay oo markaas macnaha tawxiidkii tafsiirkii xadiidkii fiqhigii naxwi iyo sarfi siiratu nabawiya iyo wakayraha min alculuumi naafica ayay qaateen marka insha allahu tacaala waxaan u daarmayaa culumta ay qaateen inay ku dadaalaan iyo marka xajistaan oo ayna ka fakanin tan labaad waxaan u daarmayaa inay marka cilmigaas ummadda geysiiyaan wala nabigeenna markaas macnahana waxaan taagannahay booskii marka ambiyada alculamaa'u warasatu alambiyaa marka waxay taagan yihiin booskaa bay taagan yihiin cilmigaa inay fidiyaan ummaddii ay geysiiyaan oo ay markaas madaaristii markaas macnaha geysiiyaan ummaddii marka ay ku hanuuniyaan diintooda ku hanuuniyaan ee u daarmayaa marka insha allahu tacaala raggaas allah xifdiyo allaha markaas macna urkooda u taam yeelo insha allahu tacaala marka intaasaan kusoo koobaya kelmaddayda wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxgaradkii sidoo kale munaasabaddan ka hadlay waxaa ka mid ahaa naqiib axmed jihaad iyo naqiib abu caaisha oo iyagana goobta ka hadlay mahadu ha ka gaarto miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaa kaloo u mahad celinaya macallimiintii iyo intii ka shaqaysay macadkan waa u mahad celinaya wakhtigooda qaaliga ah ku bixiyey waxaan u mahad celinayaa ardadii u dhabar ereegtay muddada lixda bilooda u fadhisay cilmiga dhowrka sano lagu baran lahaa inay lix bilood ku xifdiyey oo bandhiga hadda soo bandhigeen cilmi weyn oo sanada lagu bixi lahaa uu yahay ayagana waxaan leeyahay sabirka sabirteen cilmiga allah idinku furo mujaahidiin ilaahay kitaabkiisa kor u qaada allah idinka yeelo waxaan leeyahay marka waxaan la dardaarmayaa ardada waxaad nasiib u yeelateen maantay inaad cilmi laba sano lagu xambaari lahaa ama saddex sano aada lix bilood ku soo koobtaan habeen iyo maalin ha u soo jeedaan kitaabkii waad barateen dadkaanad ugu yeeraysaan dhagarta gaalada in la ifiyo ayaad u ifinaysaan waddada shareecadaad tusaysaan jidka wanaagsan aad ku hanuuninaysaan jidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu dadku ugu yeeri jireen ayaad ugu yeeraysaan insha allahu tacaala bacdallaahi waxaa mahadsan xarakatu shabaabalmujaahidiin oo juhdi fara badan gelisay arrintan ayada waxaa iyaguna mahadsan mucallimiintii u dhabar adeegtay ee cilmiga iyo cardiga aan la yaabnay oo cajiibka badan soo bandhigay ardadana baray wajazaakum allahu khayran khayr ayaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa waxaa mahadsan ardadii ayaguna u sabray oo ayaguna dadaalay ayagana way mahadsan yihiin waxaa waaye waa ducaad runtii u diyaargaroobaysa in ay fidiyaan shareecada islaamka saad la socotaan adduunyadan wax jiilba jiil ayuu ka dhaxlaa diintan islaamku waa musalsal waa wax soo jireen ah ku dhaqanka shareecada islaamkune runtii waa shay waajiba ilaa laga bilaabo nebi moxamed iyo ambiyadii ka horraysay diintan dad ayaa soo waday haddana ayaga ayaana soo gaarsiiyey ardadan marka waxaan ka rabnaa waa arday yaryar oo dhallinyaro ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cimrigooda ha barakeeyo kuwii islaamka diinta islaamka gaarsiiyana allaha ka dhigo waxaa la rabaa jiilba jiil inuu ka dhaxlo ku dhaqanka shareecada islaamka ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa isna goobta kelimad ka jeediyey bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa xarakad shabaab almujaahidiin oo khaasatan wilaayadeena islaamiga ah ee maanta amnigii nabadda aan ku haysanno sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallimiintii dadaalka iyo juhdiga badan ku bixisay ardaydii dadaashay ee aan arkaynay wixii loo dhiibay inay barteen ay ku dadaaleen ay xifdiyeen ee intaa bil ee dhexda ah jilib xirnaa waan u mahadcelinaynaa waxaan la iloobi karin aan halkan kaga mahadcelinaynaa hambalyo iyo bogaadinna u diraynaa waalidiintii dadaalka iyo juhdiga badan ku bixisay maanta iyadoo maaragtay caalamkii dhib badan ka jiro oo nin waliba rasaqa meel kale ka raadiyey in ardaydoodii ama ilmahoodii inay arday ka dhigaan oo alla tabaaraka watacaala diintiisa ay baraan waan kaga mahadcelinaynaa intaa kadib jazaakum allahu khayran machadkan ee maanta xafladiisa aan u joognay alirashaad waxaa ugu filan sheegid magaciisa u wato waa hanuunin farxadda iyo wanaagga iyo maanta lix bilood nin wax soo waday soo waday soo waday maanta khitaamkeeda la jooga waan idinla qaybsanaynaa waan idinku hambalyaynaynaa waan idinku buurinaa jazaakum allah khayra intaa kadib ardayda waxaan leeyahay waxaad hesheen fursad waxaa jira dad idinla faca ama idinla da-ah oo fursaddan ay soo wada maraysa maca daalika allah tabaaraka wa tacaala ayaa idiin fududeeyey nasiibna idinka dhigay inaad ka faa'iidaysataan waa nimco marka aad hesheen alla tabaaraka wa tacaala waxaan waxaan idinku weydiinaynaa inaad noqotaan hadafkaas allah idiin doori kuwii kusoo dhaa ay noqotaan insha allah haduu la yidhaahdo sababtoo nebi sal l slam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin oo kama qaala sal ly slam alla tabaaraka wa tacaala ma dhihin hantiyaa la siiyaa madaxaa laga dhigaa kanaa la yeelaa laakiin fahamka diintu alla tabaaraka wa tacaala siiya maanta waxaan maqlaynay ee aada horteenna ka akrinayseen ee hadday siiro noqoto tafsiir noqoto fanni weliba in meel la saaray sidaa darteed waxaan ku soo kooba hadalkayga dardaarana yaryar jazaakum allahu khayran qodobka koowaad in dardaarmaya waxaa- wuxuu yahay alla tabaaraka wa tacaala cabsidiisa waa dad alla ka baqdaan cilmigiisa wuu idin furayaa waxa aada sidaanna meel wanaagsan way tegaysaa naftiinana wanaag iyo khayr ayaad kala kulmaysaa insha allahu tacaala waxaad barateen waa diin haddii marka ikhlaas lidinka waayo ummadda waxaad u sheegaysaa waxay noqonaysaa bahal iska qallalan kan aad wax u sheegaysaa ad isku mid aad noqonaysaan waxaan idin dardaarmaya insha allahu tacaala inaad alla tabaaraka wa tacaala ummadda wax u sheegaysaan ikhlaas niyad-sami idinka noqdo insha allahu tacaala hadafka iyo shaqada lidin tababaray ee dadaalka iyo juhdiga lidinku bixiyey waxay tahay inaad ummadda alla tabaaraka wa tacaala diintiisa gaarsiisaan laidima mogta lix bilood idinma haynin oo alla diintiisa idinma baraynin in ummadda beeraha aad u fashaan inaad ma og tahay horumar adduunye aad gaarsiisaan laakiin inaad aakhiradooda aad dhistaan halka loo aayayo iyo meesha maanta adduunka siraaca oo ka jiro waa halkaa diintooda inaad bartaan ayaa laidin maog tahay shaqadaa iyo macadka laidin geliyey taana waa wadiifadii ambiyada ama shaqadii ambiyada iyo rususha marka waxaan leenahay alla tabaaraka watacaala ha idin barakeeyo gaarsiiya taa oo nabigeena sal ly salama waxaa ka mid ah dardaarankiisa balliquu canii walow aaya marka intaad barateen maanta wax weyn waa jazaakum allahu khayr allah idin barakeeyo ummaddiinna gaarsiiyo qofka aad wax u sheegtaan ee sababtiin sababtiinna kusoo hagaa oo kusoo hanuuno waxaad ogaanaysaan ajirkiisoo kale ayaad leedihiin haddii ka waran bisha hal qof aad tashkiilisid ama hal qof aad wax fahansiisid ama hal qof tawxiidkii iyo diinta alla tabaaraka wataala aad bartid ama hal qof ma ogtahay dadaal iyo juhdi aad ku bixisid oo wanaag iyo diinta alla ku raaca ka war faa'iida ay leedahay kiisin waxba lagu nusqaamin maayo adigana waa lagu beegaya marka waxaan leenahay fursad wanaag badan ayaa meesha ku jirta maca daalika qofka daaciga eh waxaa laga rabaa sabar iyo dulqaad iyo akhlaaq wanaagsan haddii qofka asiga daaci yahay oo ummaddii diintii uu sheegayo oo asiga waxyaabaha maxalla tuhumka iyo meelaha qarriban fadhiyo ilahan idinku dhaari balka warrama waa wax ma og tahay qarriban wax weliba oo xitaa wanaagsan oo dadka sida un lagu tu lagu lagu reexo oo tuuma keeni kara waa inaad ka dheeraataan insha allahu tacaala waxaan idinla dar waxaan idinku dardaarmayaa waxa aad barateen waa diin alla tabaaraka watacaala athabaat athabaat alla tabaaraka diintiisa aad barateen sugnaansho iyo maaragtay inaad ilaahay tabaaraka watacaala shareecadiisa dhex joogtaan aad hanqaltaa kale iyo huguri kale maanta wax baad baratay huguri kuraada aysan idinka noqonin laakiin wixii lidiin baray aad alla tabaaraka wataala ugu dhawaataan wax walbana alla tabaaraka wataala gacantiisa ayay ku jiraan للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah